أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين bismillaahi araxmaani araxiim wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada naga dhagaysanaysaa ee ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid a dibadbaxyo ballaaran oo ka dhana xasuuqa dowladda turkiga ay ku hayso shacabka soomaaliyeed oo ka dhacay magaalooyin ay ka mid yihiin kismaayo afmadow iyo dhobley maxay tahay sababta itoobiya ay wakhti xaadirkan uga walwalsan tahay in mujaahidiintu ay dib u soo celin doonaan dhulka soomaali galbeed kadib marka uu soo afjarmo howlgalka midowda afrika ee soomaaliya warbixin ayaad dhegaysan doontaan maamulka yuhuudda oo dadkiisa ka mamnuucay inay u safraan deegaanada uu ka arrimiyo maamulka shaadala dirarka somalilan maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo dhagax dhigay dhismaha buundo muhiim u ah isku socodka degmooyinka jamaame iyo kamsuuma mas-uuliyiin salaadiin iyo beeraley kelimaad ka jeediyey xafladda furitaanka mashruuca dhismahan ayaad dhegaysan doontaan maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta oo qof shacab ah ku dilay magaalo dhacda gobolka shabeellada hoose iyo ku dhowaad laba boqol oo qof oo ku dhintay weeraro hor leh oo ay qaadeen xuutiyiinta yemen qodobadaas wixii soo kordha iyo hadalaynta warbaahinta ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan qaar ka mid ah wariyaasheenna ayaa barnaamijka igala qaybgalaya xarumaha alandarus ee wilaayaadka islaamiga ah ayaad naga dhegaysanaysaan iyo baraha aan internetka ku leenahay dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaanu gudagali doonaa iyo qodobkiisa ugu horeeya maalintii labaad oo xiriir ah degmooyin iyo deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya waxaa ka dhacay isku soo baxyo ballaaran oo lagu diidan yahay duqeymaha aan kala sooca lahayn ee dowladda turkigu ka geysanayso soomaaliya dad isugu soo baxay magaalooyin ay ka mid yihiin kismaayo afbadow iyo dhobley oo dhammaantood ka tirsan gobolka jubbada hoose ayaa si kulul u cambaareeyey xasuuqa ay diyaaradaha turkiga ka geysteen gobollo ay ka mid yihiin baay shabeellooyinka nugaal iyo gedo dadka isku soo baxay ayaa ku dhawaaqayay erayo ka dhan ah erdogan madaxweynaha turkiga iyo xasan gurguurte
dareenkii wuxuushnimada ahaa ee ay gaysatay dowladda turkiga iyo ninka xilkiisu dhammaaday ee ku jaarfalaya xoolaha dadweynaha iyo guryaha maatada waxaan rabnaa inaannu coddeer ku nidhaano xasanow madaxweyne madiida maatada ha xasuuqin waxaan rabnaa inaan coddeer ku dhaano xasanow madaxweyne madiida qaawan uu xasan sheekh nagu soo qaaday uu turki noo soo adeegsaday xasan sheekh weji cusub buu furay daroon buu u bedelay bahashii hadda cabdibile dhashiika waa laga tegay annagana daroon baan keensanaynaa dowladaan salka la galaynaa xasan sheekh soomaaliya wuu kala diray haddana maxay aydahay wuxuu bilaabay inuu turki shidaalkii iyo khayraadka la baxa uu dhaho turkina wejigeedii cusbaa wayna tustay turki ilaahay waxaa lagu maadiyey maanta inay soomaali ay fahantay waxay tahay marka annagu waan ka raynaynaa xasan sheekh iyo xuluufadiisa turkina inuu la saftay xasan sheekh dadka lagu dhameeyey ilaa raaskiibooni ilaa iyo gedo dadkii lagu dhameeyey shuxuurta ayna u kicinaynaa waan ka xunnahay haddaan nahayn jubbaland xasan xasan sheekh maxamuud waxaan leenahay dowlad ma tihid dowlad ma tihid dadka hadda maanta waxay cambaaraynayaan falka xumaa ee ka xasan wuxuu sameeyey wax lala yaabo waaye waa wax falxume eh waa wax uub ku eh dalka soomaaliya odayaal dhaqameedyo iyo dumar ayaa ku baaqay in soomaalidu u kacaan beegsiga masaalixda turkiga meel kastoo laarka turkiga ha lagu dilo dad kastaa soomaaliya qofkii xabad haystaa ku dhufto qofkii midda haystaa ha geliyo qofkii eejibina ha eejiyo turki waana dagaal turki waana dagaal turki waana dagaal turki waana dagaal ka adkaanaynaa haddaynu isbaranaynaa waxaa la ii sheegay ilaa iyo afaraad soo dhawaysay saddex waddan dalka ka mid ah soomaalidii joogtay turkiga inay middi kala taashay waa mahadsan yihiin south africa siraliyon iyo gambiya soomaalidii kullaysa turkiga ku tiraayaysa waa mahadsan yihiin kuwa gudaha joogana waxaan rabnaa iyo meel kastoo qof soomaaliya joogo in turkiga lagu waayo aan u qahanay isma naqaan turkiga haddaynu isbaraynaa hadalka turkiga waa la gubayaa hadalka turkiga waa la gubayaa waa la gubayaa turkigaas hadalkiisa waa la gubayaa bari mayno turki iyo dabadhiigada xasan shaabuga fiqi wato inay saa ka naqantaan miyaa yeelayna ilaahay soo keli ishtagayna walaahayna ilaahay wixii maxaali tahay qof ka qabsan karaa ma jiro qofna qabsan karaa ma jiro dhaxdooda sharciyagaa ka weyn waxaan awooyaasheen diideen aabbayaasheen diideen biiqna taqwayna biiqna taqwayna waxaan dhisanay waxaan ahayn walaahi baynaa u yeelay waa mahadsantihiin dareenkiina gobonnimada leh saasaa inoo ballana turki maxaad tirahdeen turki maxaad tirahdeen
الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan maxay tahay sababta ay itoobiya wakhti xaadirkan uga welwelsan tahay in mujaahidiintu ay dib u soo celin doonaan dhulka soomaali galbeed kadib marka uu soo afjarmo howlgalka midooda afrika ee soomaaliya haddaba warbixin arrimahaasi ku aadan ayaanu caawa idin diyaarinay waa kan walaalkeen marwaan moxamed majalada etoobiya ee the reporter magazin oo fadhigeedu yahay adisababa ayaa warbixin cusub oo ay soo saartay ku sheegtay in dhaqaal la-aanta soo food saartay howlgalka midooda afrika ee soomaaliya uu halis weyn ku yahay ciidanka xabashada etoobiya warbixintu waxay ka digaysaa in jarista maalgelinta saadka ee maraykanka ee unisos oo la filayo in lasoo afjaro kow iyo soddonka diseembar labada kun lix iyo labaatan ay keeni karto firaaq amni oo weyn oo lasoo darsa riddada soomaaliya iyo ciidamada etoobiya iyo kenya ee ku sugan xuduud beenaadyada sida warbixintu ay sheegtay siminaar macadka daraasaadka amniga ee i s s uu khamiistii lasoo dhaafay ku qabtay caasimadda etoobiya ee adisababa ayaa lou gorfeeyey waxay ku tilmaameen khatarta amniga iyo xasiloonnida gobolka falanqeeyaal ka qaybgalay kulankaasi ayaa waxay isku raaceen in haddii la waayo taageerada qaramada midoobe ee dhinacyada cirka gaadiidka iyo adeegyada joogtada ah ee howlgalka a u esom ay ka dhalan karto daldaloolo amni oo deg deg ah oo ka dhaca xuduud beenaadyada etoobiya iyo kenya ay la leeyihiin dalka soomaaliya isagoo ka hadlayay isbedelada istaraatiijiga ah inta doodan lagu guda jiray ayuu axmed cabdi oo xubin ka ah baarlamaanka dawaaqiidda ee kooxda riddada soomaaliya islamarkaana ah xogaayaha guddiga difaaca ayaa walaac xoogan ka muujiyey jarista saadka ee xafiiska yunisos dabadhilifkan oo u warwarsan etoobiya ayaa waxa uu yidhi kabixitaan aan isku dabaridin oo ka yimaada taageerada saadka ee howlgalka nabad ilaalinta waxay gobolka gelin kartaa xasilooni darro taas oo adisababa ku qasbi karta inay si keligeed ah u qaado culayska buuxa ee difaaca xuduudda sidoo kale murtadkan kabaqaadka u ah etoobiya ayaa waxaa kale oo uu yidhi dhimista maalgelinta howlgalka iyo amni darrada suurtagalka ah ee ka dhalata soomaaliya waxay si dhab ah u saamayn doontaa dalalka deriska ah the reporter magazine ayaa sidoo kale soo xigatay hadal ay madashaasi ka jeedisay haweeneyda lagu magacaabo samiira gaayida oo ka faalloota arrimaha amniga islamarkaana arrimo la xidhiira dhinaca amniga kala soo shaqaysay riddada soomaaliya hay-adaha reer galbeedka iyo sidoo kale howlgalka midowda afrika ee soomaaliya waxay tilmaantay in haddii xal loo waayo dhibaatada dhaqaale ee ku habsatay ciidamada midowda afrika ee duulaanka saliibiga ah ku jooga soomaaliya ay hubaal tahay in jaaniskaasi ay ka faa'iidaysan doonaan mujaahidiinta al-shabaab iyadoo arrintan falanqaynaysa islamarkaana doodeeda ka dhiibanaysa kulanka ka qabsoomay adisababa ayaa waxay tidhi ugu dambeyn al-shabaab ayaa noqonaya cidda ugu weyn ee ka faa'iidaysata firaaqa amni ee ku soo wajahan soomaaliya sidoo kale waxay carabka ku adkaysay in iyadoo taageerada caalamiga ah ee dhinacyada badan ay sii yaraanayso ay durbo qeybo badan oo ka tirsan dadkii horay ula safnaa kooxda riddadu bilaabeen inay dib ula heshiiyaan mujaahidiinta al-shabaab xubnaha guddiga doodda oo uu ka mid ahaa nin lagu magacaabo abuushariifa oo majaladu sheegtay inuu yahay sargaar sare oo siyaasadeed oo ka tirsan waaxda howlgallada ee waxa loogu yeedho taageerada nabadda ee midowda afrika ayaa ku nuuxnuuxsaday in haddii aan la helin maalgelin beddel ah ama hanaan amno oo heer gobol aha ay xaaladdu ka sii dari doonto islamarkaana geesiyada towxiidka bariga afrika ee mujaahidiinta al-shabaab ay isku fidin doonaan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashada etoobiya geesta kale macadka amniga ee laga leeyahay etoobiya ee hon review oo isbuucyadii u dambeeyey warbixin isdabajoog ah ka qoreeyey xaaladda soomaaliya ayaa warbixin uu baahiyey arbacadii lasoo dhaafay ugu baaqay etoobiya inay ka digtoonaato kala guurka ku soo wajahan soomaaliya walaaca ugu weyn ayaa ah ayuu yidhi macadku in howlgalka midowda afrika ee soomaaliya uu ku dhow yahay burbur maadaama a u s om ay fooda la gashay xaaladda aad u adag kadib markii maraykanku bishii julaay ku dhawaaqay go'aanka uu ku joojinayo maalgelinta howlgalka isagoo macadku niyajab muujinaya ayaa waxa uu yidhi inkasta oo midowda afrika iyo dalalka ciidamada ka joogaan soomaaliya ay weli ka wada hadlayaan mustaqbalka howlgalka haddana lama huba in a u s om ay sii socon doonto iyo sida mustaqbalkeeda uu ku dambayn doono sida ay sheegtay warbixinta etoobiya midowda afrika iyo qaramada midoobay waxay isku waafaqsan yihiin in si buuxda mas-uuliyadda amniga ugu wareejiyaan kooxda reedada soomaaliya balse haddana waxay ka walbahaarsan yihiin tabardarrada dabadhifyada soomaaliya oo ay tilmaantay inaysan awood u lahayn inay si iskood ah ugu istaagaan cagahooda geesta kale barnaamij bodkast ah oo lagu magacaabo the hon oo ay soo saarto hay-adda international kris group ayaa sidoo kale lagu falanqeeyey marxaladda xasaasiga ah ee kala guurka amniga soomaaliya iyo saamaynta ka dhalan karta soo afjaridda xafiiska unisos haweeney la taliya dhanka amniga ah ka soo noqotay xafiiska ra-iisul wasaaraha kooxda reedada soomaaliya oo isla barnaamijkan lagu martiqaaday ayaa la weydiiyey su-aal u dhignayd maxay kula tahay sababta maraykanka uu u qaatay go'aankan
waxaan odhan karaa habka uu maraykanka uga howlgelaya soomaaliya waa laba dhinac oo iska hor imaanaysa dhinac maraykanka si weyn ayuu u kordhinayaa duqeymaha cerka ee uu ka fulinayo soomaaliya kuwaas oo gaaray heer aanan horay loo arag dhinaca kale haddana waxa uu qirayaa in weli aanan horumar la taaban kara laga gaarin dagaalka lagula jira al-shabaab arrintan waxay muujinaysaa in inkastoo howlgallada milatari la kordhiyey haddana natiijadii la filayaa aysan muuqan
waxaa kale oo haweeneydaani ka dhawaajisay inaysan mar damba dalalka reer galbeedka ah dhaqaale ku bixin doonin howlgalkan sidaas darteed ayay tiri xaaladdu waxay noqonaysaa mid aad u qasan maadaama rajabeel badani dul hooganayo khadadka sahayda mar la weydiiyey maxaa dhici kara haddii askarta soomaaliya lagu wareejiyo saldhigyada ay hadda gacanta ku hayaan ciidamada afrikaanta ayaa waxay tidhi haddii aan egno taariikhda wax ku dhacay saldhigyo ciidamada soomaaliya horey loogu wareejiyey badankooda waa ay sii haysan kari waayeen islamarkaana waxaa ka farmaroojiyey al-shabaab sidaas darteed haddii kala guurkaani si deg deg ah u dhaco waxaan odhan lahaa waxa ay ku dambaynaysaa isla xaaladii hore oo kale sidoo kale waxaa mar kale la weydiiyey samiira gaayda hay-adaha kale aan qaramada midoobe ahayn ma buuxin karaan booska taageerada saadka
marka la eego dhinaca saadka iyo baaxadda taageerada loo fidinayo labiyo tobanka kun ee askari ee ku kala sugan saldhigyada howlgallada ee fogfog kuwaas uu ku yaalla dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo caasimadda muqdisho waxaa muuqataa in qaramada midoobe ay door muhiim ah ka qaadatay howshan ilaa hadda ma muuqata hay-ad kale oo la jaanqaadi karta heerkan si gaar ahaaneed baaxadda iyo awoodda ay qaramada midoobe u maaraysay taageeradaasi arrintanna waxay muujinaysaa muhiimadda ay leedahay joogtaynta taageerada saadka gaar ahaan ciidamada ku sugan goobaha fogfog ee howlgalladu ay ka socdaan
isku soo wada duubo marka laga soo tago kooxda filla soomaaliya sidoo kale qoobgariir xooggan ayay dalalka etoobiya iyo kenya ka muujinayaan isbeddelka iyo xaaladda kala guurka ee soomaaliya iyagoo si gaar ah ugu walaacsan gobollada ay xoogga ku haystaan oo ay muujinayaan inaysan sii haysan karin haddii mujaahidiintu la wareegaan guud ahaan soomaaliya jimcihii ay ahayd markii safar deg deg ah uu caasimadda addisaawa ku gaaray faranka gaarsiya kaaliyaha xoghayaha arrimaha dibadda maraykanka u qaabilsan arrimaha afrika kaas oo washington ay maalmo ka hor sheegtay inay u soo dirayso dalalka etoobiya iyo kenya si uu u qiimeeyo xaaladda kala guurka soomaaliya mas-uuliyiin uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda etoobiya ayaa qaabilay mas-uulkan uu soo diray maamulka trump waxaana sida lagu sheegay war ay baahisay safaaradda maraykanka ee adis ababa iyo sidoo kale warbaahinta etoobiya labada dhinac ayaa si guud u sheegay inay ka wada hadleen arrimaha amniga ee gobolka iyo sidii loo yareyn lahaa xiisadaha colaadeed ee geeska afrika walaacan hareeyey dalalka kufaarta bariga afrika ee ka sii daraya marbamarka ka dambaysa waxa uu ku soo aadayaa xilli duulaanka saliibiga ah ee ku dhowaad labaatanka sano ka socda soomaaliya uu burbur qarka u saaran yahay mujaahidiintuna ay sii xoojiyeen howlgalkooda jihaadiga ah aad buu mahadsan yahay walaalkeen marwaan ayuu kaasi ahaa waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan iminkana waxaad ku soo dhowaataan hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga aan soo dhoweeya walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba aad baad u mahadsantahay walaalka maahir maxmed bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobka ugu horeeya oo xubinta hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga aynu kusoo qaadanayno wuxuu yahay maamulka yuhuudda oo dadkiisa ka mamnuucay inay u safraan deegaanada somalilan waa hordhaca warbixin lagu qoray shabakadda wararka soomaali mima waxayna warbixintu u dhacaysaa sidatan waxaa loogu yiro golaha ammaanka qaranka ee maamulka yuhuudda ayaa soo saaray digniin cusub oo ku saabsan khatar uu sheegay inay sii kordhayso oo laga yaabo in lagu beegsado yuhuudda ku sugan dibadda gaar ahaan xilliga fasaxyada sida uu sheegay janaalka afarabaatan golaha ayaa intaas ku daray in dagaalada yuhuudda iyo iiraan xisbullah iyo xamaas ay kordhiyeen ololeyaasha kicinta iyo dhiirgelinta weerarada lagu bartilmaameedsanayo sahaynada oo uu ku tilmaamay inay yihiin kuwa argagixiso warbixintan ayaa tilmaamaysaa in xisbullah ay weli tahay khatar weyn oo la xiriirta rabitaanka argoosiga halka xamaas iyo kooxo falastiiniyiin ah ay isku dayayaan inay dhisayaan kaabayaal weeraro uu ugu yeero kuwa argagixiso oo ka howlgala yurub iyo meelo kale sidoo kale jihaadiyiinta alqaacida ayaa sii wada ayay tiri warbixintu baaqida lagu beegsanayo yuhuudda iyadoo khataruhu si gaar ah uga muuqato dalalka dhaca afrika iyo aasiya balse ay sidoo kale gaarsiisan tahay yurub iyo maraykanka golahu wuxuu sidoo kale sheegay inay si weyn u kordheen weerarada ay fulinayaan shakhsiyaadkaligood duulayaasha ah ee lagu beegsanayo sahaynada xuutiyiinta waxaa iyagana lagu eedeeyey inay ku baaqayaan waxyeelaynta yuhuudda ku sugan somalilan iyo meelo kale oo afrika ah digniintan oo ah heerka ugu sarreysa ee darajada afraad ayaa lagu soo rogay urdun qatar somalilan iyo masar halka iiraan yemen suuriya lubnaan iyo ciraaq ay yihiin dalal yuhuudda si buuxda looga mamnuucay inay galaan warbixintii soomaali mimo ayay taasi ahayd markana ku dhowaad laba boqol oo qof oo ku dhintay weeraro hor leh oo ay qaadeen xuutiyiinta yemen warbixintan oo lagu daabacay websayteka calamada ayaa lagu sheegay in dagaallo culus khamiistii ay ka dhaceen galbeedka yemen gaar ahaan jiidda al xudayda iyo ticis kadib markii xuutiyiintu ay weerar dhulka ah oo ay la socdeen gantaalo iyo diyaarada aan duuliyaal ahayn ku qaadeen ciidamada dowladda sida lagu xaqiijiyey xog soo baxday jimcihii dagaaladan bilowday khamiistii waxaa ku dhintay ugu yaraan lixdan iyo lix askari oo ka tirsanaa ciidanka dowladda tabarta daran ee yemen iyo lixdan iyo laba ka tirsanaa maleeshiyaadka xuutiyiinta iyo sidoo kale hal qof oo la sheegay inuu ahaa qof shacab ah dagaaladan ka socda yemen ee uu u dhexeeya ciidamada dowladda taageera iyo xuutiyiinta ayaa sidoo kale sabtidii sababay dhimashada in ka badan lixdan qof oo ay ku jiraan dad rayid ah sida ay sheegayaan saddex ilowareed oo militari oo yemen ah lix iyo labaatan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda ayaa sabtidii la dilay kadib saacado badan oo dagaal ah oo ka dhacay koonfurta galbeed ee yemen gaar ahaan gobolka tacis ilo caafimaad iyo militari oo ka tirsan xuutiyiintu ayaa iyaguna dhankooda waxay sheegeen in la dilay kow iyo soddon askari oo xuutiyiin ah sidoo kale ilo caafimaad oo ku sugan magaalada tacis oo ay dowladda dabadhilafka ah ee maamusho ayaa sheegay in gantaal lagu dhuftay bas ay saarnaayeen dad rayid ah taasoo sababtay dhimashada lix qof iyo dhaawaca toddoba kale websayteka calamada warbixintii lagu qoray ayay taasi ahayd markana aynu eegno websayteka reediyoga alfurqaan iyo mid ka mid a warbixinadii lagu qoray askari ka tirsan dowladda federaalk oo ruux shacab ah ku dilay magaalo ka tirsan gobolka shabeellada hoose saacadihii lasoo dhaafay waxaa magaalada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose ka dhacay dil uu askari ka tirsana dowladda federaalk u geystay mid ka mid ah dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaaladaas wararka ayaa waxay tilmaamayaan in ninka la dilay uu ka mid ahaa darwalada kaxeeya gawaarida islamarkaana ka shaqeeya magaalada qoryooley iyo deegaanada hoos yimaada ilwareedada deegaanka ayaa waxaay warbaahinta u sheegeen in askariga dilka geystay uu goobta isaga baxsaday kadib markii uu falkan dilka ah uu ku kacay maamulka degmada qoryooley ee taabacsan dowladda federaalk ayaan ilaa hadda ka hadlin falkana dilka ah ee uu geystay askariga lama oga ilaa iyo hadda waxay isku maandhaafeen askariga iyo ruuxa shacabka ah ee uu dilay balse xogaha ayaa tilmaamaya in askariga uu si bareer ah u toogtay ninkan kadibna uu goobta si deg deg ah uga baxsaday aad baad u mahadsan tahay walaalka abusheyba maxay ahayd hadalhayntii maanta ee baraha bulshada ee waad mahadsan tahay walaalka maahir maxmed hadalhaynta ugu weyn ee baraha bulshada ka taagan waa falcelinada ka dhashay duqayntii degmada doolow ee lagu beegsaday taliyihii hore ee ciidanka asluubta kooxda riddada jenaraal maxad cabdiraxmaan oo loo yaqaano taliya shub dibadbaxyadii looga soo horjeelay faragelinta turkiga ee soomaaliya iyo duqaymaha uu ku beegsanayo dadka soomaaliyeed ayaa kooxda riddada ku riday culays siyaasadeed oo xogan waxayna xamili weysay fariimaha ay dirayaan dibadbaxyada ka dhacaya magaalooyinka dhaca gobolka gedo sida garbahari iyo gdoolow sidoo kale maanta oo ugu dambeysay waxay dibadbaxyo ka dhan ah duqaymaha turkiga ka dhaceen magaalooyinka uu ka arrimiyo maamulka shaaldirarka jubbaland sida kismaayo iyo afmadow kooxda riddada oo aad uga carootay dibadbaxyada oo ah kuwa si weyn loo tabiyey ayaa qaaday tallaabooyin ay ku hor istaagayso faafitaanka baraha bulshada ee muuqaalada dibadbaxyada dacwado ay kooxda riddadu u gudbisay shirkado leh mid ka mid ah baraha lagu faafiyo muuqaalada dibadbaxyada ka dhanka ah duqaymaha turkiga ee ka dhacay magaalooyinka garbahari doolow kismaayo iyo afmadow ayaa keenay in hawada laga saaro muuqaaladaasi muuqaaladii ugu dambeeyey ee laga soo duubay dibadbaxyadii ka dhacay kismaayo iyo afmadow ayay shirkadda facebook ka tirtay qaar ka mid ah baraha lagu baahiyey inkastoo muuqaalada ay ku jiraan oo laga heli karo baro kale oo badan haddana waxay kooxda riddadu u adkaysan weysay falcelinta ka timid duqayntii doolow oo ay iyadu ka dambeysay walow ay iska fogeysay marka dadku waxay isweydiinayeen mar haddii kooxda riddadu iska fogeysay duqaynta waxaa ku dhalin karaa in ay qaado tallaab ka dhan ah muuqaalada dibadbaxyada ka dhanka ah duqaynta degmada doolow qaar ka mid ah muuqaalada lagu baahiyey barta facebook ee warbaahinta maamulka axmed madoobe ayaa hawada laga saaray duqayntii doolow waxay kooxda riddadu ku noqotay culays hor leh ka dhuumashadii dhacdada ayaana uga sii dartay waxayna ugu dambeyn hadda ku qasban tahay inay baraha bulshada ka dacweyso muuqaalada dibadbaxyada looga falcelinayo duqayntaasi xubintii hadalhaynta iyo guudmarka mirigaha islaamiga ayaa intaa noogu eg markan aan idinku wareejiyo walaalka maahir maxmed iyo qaybaha ka haray barnaamijka faafreebka wararka aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba
على بالدين قدرا الله توفيقا وتسديدا وأجرا
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan iminkana jubbada hoose wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa dhagax dhigtay dhismaha buundo cusub oo laga hirgelinayo farta faraways oo ku taal inta u dhexaysa tuulooyinka beled amiin iyo buulamaamow kuwaas oo ku yaala bartamaha deegaanada u dhexeeya degmooyinka kamsuuma iyo jamaame ee wilaayadaasi farta faraways waxay dhex martaa mid ka mid ah labada wado ee isku xira kamsuuma iyo jamaame xilliyada roobabka ee fartu ay biyo wado ay caqabad weyn ku noqotaa gaadiidka iyo beeralayda deegaanka kuwaas oo ay ku adkaato in ay dalagyada beerahooda kasoo go-a gaarsiiyaan suuqyada iyo magaalooyinka waaweyn munaasabada dhagaxdhigga buundada waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose mas-uuliyiinta maamulada degmooyinka kamsuuma iyo jamaame waxgaradka gobolka iyo sidoo kale qaar ka mid a beeralayda ku nool deegaanada ku dhow goobta laga dhisayo buundada kalimaad kala duwan ayaana munaasabada laga jeediyey codka ugu horeeya waa mid ka mid ah beeralayda oo munaasabada ka hadlay awalan ilaahi subxana watacaala ayaa mahad iska leh aan la soo koobi karin nagu manaystay nicam aad iyo aad u badan intaas kadib waxaa mahad leh wilaayada jubbada hoose ee hadda beeralayda afkeeda aan ku hadlahayo aan joogno oo ugu horeeyo sheekh axmed abu yuunus waaligeenna anagoo ku hadlahayo afka beeralayda jubbada hoose saaad og tihiinbo beer markii la tabcahayo laba qayb bay u kala baxdaa beerna waa beeraha seendooyinka ah beerahana waa beeraha beerduurka loo yaqaano markaan dul istaaga beeraha seendooyinka ah dhowr shardi baa laga fiiriyaa ama dhowr arkaan waxaa ka mid a beerta inay gubi saaran tahay waxaa ka mid a beertaas inay maaragtay qalab leedahay waxaa ka mid a in beertaas suuqgeyn wixii maaragta dalagii ka soo baxa suuqgeyn uu leeyahay waxaa ka mid a jid hadda marka waxaan dul taagannahay oo intaas inaan xusay dul istaajiya waxay tahay waxaa hadda la dul taagan yahay waa jidkii beerahaas wixii ka soo baxo haddaana jid loo heenin waa halbacaad lagu lisa waxyaabaha soomaalida tiraahdo haddii xagayo yar ay daado ama biyo ay soo baxaan dalagii noocyadiisa kala duwanaayo intaas juhdiga lagu bixiyey halkiisuu ku boololahayaa hadduu ahaan lahaa moos liin isbaandheys waxyaabihii ka soo baxaya qudaartii kala duwaneeda dalagii ka soo baxaya beeraha waddadan maanta marka aan joogno oo la dhagax dhigahaya buundadan faraweys aad bay muhiim u tahay si aad og tihiin juquraafi ahaan fartan waxay noo sheegeen odayaashii iyo dadkii maaragtaaye mu'ariqiinta ahaa taarikhyahanada ahaa webiga shabeelle inay halkan uga darto siaad ogtihiin webiga shabeelle soomaaliya la webigaa soo marto webigan jubba iyo webi shabeelle webi shabeello haway markuu marahayuu hadda uu baaba'aa laakiin waagii hore xilligii nabaddii dowladdii annagu aana dhalanin halkan buu webiga uga dari jiray sida naloo sheegay deegaano badan buu soo maraa haddaan hadda dul istaago jubbada dhexoo kala meel yidhahda saddexda buunduu soo maraa jubbada hoose wuxuu ka soo maraa deegaankan ballaaran oo hoomboy ilaa burgaan iyo meeshaan hadda aan joogno faraweys marka ahmiyad aad iyo aad muhiim u ah ayay leedahay fartan maanta la dhexdhigahayo oon kor taagannahay faraweys ilaahay subxana wa tacaala ayaa ku mahadsan uma wilaaya jubba sufla alislaamiya waxaan marka intaas raacinayaa sida salaadiinta hore ay dul istaageenbo nuqdadii ahayd in jidkii la dhammaystiro intii la awoodo waddanka annaga dawlad ka ah waxaa weeye hay-ad iyo samafal iyo gaalo uma baahnin islaamku sidiisa bannaan bu horumarka bidaaya ilaa nihaaya islaamka maarata laga soo gaaray in marka waddooyinkiina la dhammaystiro si guud marka saaad og tihiin waddadan hadda aan dhex taagannahay waxay beddeshay laamigii isku xidhaahayey jubbooyinka ilaa xamar isku xidhaayay buundadii kamsuumo dul maraysay maadaama marka buundadii ay go'day kamsuumo badiil waxaa noqday jidkan jidkan marka hadduu badiil noqday oo laamigii uu go'ay intii maaragta awood loo leeyaa in laysku xiro waddooyinkaas codsigii salaadiinta anoo maaragta taakiidinayo inahaas baan hadduu ilaha yihahdo warkayga kusoo gabagabeynayaa haadaa wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu suldaan macalin maxamed suldaanka beesha jiriirweyne ee jubbada hoose ayaa munaasabadda ka hadlay bismillaah alxamdulilaah allah subxaanahu watacaala mahad iska leh mahad ale kadib insha allahu maanta waxaan u joognaa dhagaxdhigga buundada faraweys ee gobolka jubbada hoose gaar ahaan degmada kabasuuma taasoo isku xirta gobolka jubbada hoose iyo jubbada dhexe aday si kale loo dhigan isku xirta degmada kabasuuma iyo degmada jamaame maadaama buundada faraweys maanta dhagaxdhig uu ku socdo horistaankii la bilaabaya maanta faraweys waa farac caam oo la yaqaano biyna way bixisaa biyna way soo celisaa faraweys asal waxay ka imaatay webi shabeelle biyii shabeelle ka imaaday harnaqa soo maray yake kala guur soo maray saddex buunda soo mara hoomboy korka soo wareegta burgaan korka soo wareega afguula soo mara beldaaman dusha ka soo mara halkan faraweys aga soo dartaa waxaa kaloo loo yaqaana meeshaan fartan waxaa loo yaqaanaa fungalango aan lehi jira waana biyihii webi shabeelle ka imaa intay ka soo galaan wayna soo gelaan biyaha haddii deegaanka awaar uu ka dhacana oo roob uu iska soo yaraadana haddana waa meelay biyuhu ka baxaan waayo beeraha biya geenaysaa way buuxinaysaa webiga hadduu celiyeen haddana fartii insha allahu dadkii haddana biyahay ka saaraysaa nacfina u leedaha farta waana far insha allaahu dadku ay aad iyo aad ugu baahan yihiin waana buundada haddii hagaagtana waddada bay hagaagaysaa leannaha maxaa yeelay waaba kaabadii isku xiraysa waddada haddii farta haddii buundada meesha aan meesha buunda aan laga dhigin khalaas weeye marka yacni meesha wax soconaya ma laha waddadiyaa go'aysa rafadaa meesha yaalaya insha allaahu allah subxaanahu watacaala allah xifdiyo raggii kasoo shaqeeya maamulkii islaamiga ahaa ee jubbada hoose qeybada kala duwan iyo cidduu soo qabanqaabisay iyo barnaamijka shaqadiisii howlihiisiina insha allahu tacala waxaan leenaha waa soo dhoweynaynaa marka codsigan kale wuxuu noqonaya insha allaahu in waddada in lagu daro marka carabuur iyo jaayshub si kor loogu qaado si bulshada u dhexaysa kabasuuma iyo jamaami isku xirta kabasuuma ama jubbada jubbada dhexe si baabuurta ay u socdo macnaha waddada laamiga way xiranta waddadanayto in loo baxso insha allahu tacalaan rajaynaynaa waana codsanaynaa waana rajaynaynaa insha allahu tacaala in wax laga qabto waan rajaynaynaa haddana maanta waxaanu taagannahay buundada faraweys buundadeedii dhisitaankeedii biidnillahi tabaaraka watacaala intaa baan kusoo gabagabeyn lahaa jasaakum allah khayra jaza suldaan mataanow oo ah suldaanka beesha biyamaal ee jubbada hoose ayaa markiisa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey bismillahi alxamdulilahi rabbilcaalamiin wabihi nastaciin ala umuuri diin addunya wsala allahuma calaa nabiyina maxamedin waalihi wasaxbihi wasalam wabacdu assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu awalan ilaah ayaa mahad iska leh mahad ideelkeed wabacdilaahi waxaa halkan mahad ballaaran uga soo jeedinayaa xarakatu shaawal mujaahidiin oo mar walba xilli kasta u qidmaynaysa ummaddeeda muslimka ah kuna hoolan sidii ummaddaas insha allah waddada toosan loogu hagi lahaa si guud xarakada ka bacdi waxaa mahad celinayaa gobolka jubbada hoose oo maanta u taagan mashaariic oo mashaariicda ummadda loogu adeegaya ka mid ah maanta howshiisa ku hoolan mashruucaasoo ka mid ah meesha maanta aan joogno oo far loo yaqaano faraweys oo mufiid badan u leh dhanka beeraha dhinaca markii laga fiiriyana buundadaas hadda dunsan dhibaato ku ah bulshada oo maanta walaayada ay isu istaagtay in ay ka samayso buundo oo maanta uu yahay dhagaxdhigeedii iyo bilowgeedii waxaan leenahay mahad ideelkeed bacdilaahi waad mahadsantihiin haddii aan sheego amba aan wax ka dhaho faraweys iyo waddada marto ummadda muslimiinta bulshada maxay u leedahay oo manfaca ah faraweys waxay ku taallaa degmada kamusuumo markii degmahan la fiiriyo waxayna u dhexaysaa labada degmo meelaha qeybiso insha allah way isaga dhowdahay deegaan loo yaqaano beled aamin ayay ku taallaa iyo buulmaamo u dhexlahooda faraweys marka hore biyaha ayay bixisaa waxay waraabisaa beeraha beerahaasoo dhaca ilaa iyo kafarka sida burgaan iyo tuulooyinka ku taadsan baxaadkaas buulo muuse buulo shawaay afgoole iyo beeraha guud oo degmada kamsuuma hoos yimaado biyo ayay siisaa markii biyaha ay bixiso ka bacde oo webiga uu gooyo oo beerahina ay buuxsamaan haddana faa'iida labaad waxay leedahay isla ayadii soo bixisa haddana celiso waxay ku celisaa webiga haddii biyaha meesha loogu talagalay ay gaaraan webiga ayay ku celisaa maadaama intaas oo faa'iide ay leedahay muslimiintii marka u ahay oo isku xirayay walaayada jubbada hoose iyo jubbada dhexe ilaa iyo kismaayo iyo jilib ilaa iyo kuunyo iyo saaku hadda waddada la isticmaalay ee tahay maadaama walaayada ay fiirisay baahideeda in loo baahan yahay maanta meeshaas ilaan webiga markuu soo baxo marna biyay wadaa marna way celisaa ummadda muslimiinta kala go' dheer ayuu keenaysaa marka waxaa loo fiiriyey ama walaayada meesha ay ka fiirisay waxaan leenahay waa muhiimad weyn muslimiinta inay u leedahay maantana dhagxdhigeeda aan joogno oo loo idil yahay oo waxqabadkeeda loo taagan yahay annagana aan ka soo qayb galnay walaayada insha allah waxay ku hollan tahay waa hooshaas marka si kale loo fiiriyo waddadan hadda waxay iskar u tahay halbowl u tahay labada walaaya jubbooyinka maadaama saasay tahay waxaa haddana weli walaayada jubbada hoose hadda annaga aan la noolnahay amba si guud ahaan xarakada aan leenahay amba aan ka codsanaynaa maadaama buundooyinkana loo dhisaayo oo buundooyinka la gelinayo in waddadana insha allaahu lanoo jaashubo si guud waa codsi walaayadeenna aan ka codsanayno xarakada aan ka codsanayno maadaama waddadii ay tahay waddadii keliyo hadda aan haysanay oo aan ku adeeganaynay ma mar ahaanna ayada ma ogi meel kale aanay haysanin isku xere ay noo tahay walaayaadka guud waxaan codsanaynaa in dhulkaas oo insha allahu taqriiban maxaa la dhahayey markii la fiiriyo boqol iyo labaatan kilomitir ilaa iyo kismaayo xaggeed markii loo fiiriyo in naloo carro shubo naloo kaabo shubo ummaddan sida uu fudaado maxaa lahaye safaradeeda waa naga codsi maadaama hadda salaadiin badan ay iga dambayso anigoo hadda ku hadlaya afka salaadiinta joogana deegaanka hadda odiga u ahay waxaan codsanaynaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad hoosha walaayada ee u istaagtay si buuxda in naloogu dhammaystiro waddadaasna naloo jaay shubo wahadaa bilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu suldaan maxamed cabdulaahi oo ah suldaanka beesha mashunguli ee jubbada hoose ayaa munaasabadda kelimadan ka jeediyey insha allahu tacaala ikhwat alkiraam awalan waaakhiran wqabla kula shayin uxayiikum bitaxiyati almubaaraka wahiya asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waidin subxaanahu wa tacaala nii oo ka mid ahaa gambiru amaa bikum min nicmatin fa min allah kagambwani markaas kakelayo nicma oo isugnaaday kwenyu elaa ku hiba kwa mwenyezi subhanahu wa ta'ala mwenyezi mungu markas niye mwenye mahadi mwenye kumahadiwa oo mahadiya ka hakudha kuvuzanywa hamwanga male wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kana vena gamgwe koywe ivuzanywa hamwanga haikudha kukowe kamale mwenyezi subhanahu wa ta'ala oo yuja chinule oo suwe wakatina chigonire markas achigalusembani chinuke oo chinoladena chimaashi mnanga mumsanga niye mwenye mahada gaar ahaan zuwadhinod ajeer oo ka mid ahaa dhisugnaade zuwa dhikugamwan zuwadha sebti ah haalna oo ka mid ahaa taariikhi jimamwani oo zuwadha ka shaano mwezi wa chenda oo alfu mbiri na mirongo midi na mtandatu chikaira mwani ama chibasa mwani mnango oo ka mid ahaa wa mashruuca kugamwa mwani faraawisa ni mnango oo ni bundo ka mid ahaa ikungey jamaanywe oo isugnaade mwani jubbada hoose oo sirayona ama bundoyo ku dhexeeyaan baani degmo ya komzumana degmoyaan baani baa jamaama ah yoseeni markas ni sira oon qaali aha katika oy bundayo ama mashruucayo ka mid ahaa ikungigwan baani inaa warabiwe yangi warabiyoni baani banu mnango uwo kugambwa farcawees ah mnango uwo ni mnango aam ah umanyikane mar hore oo ni mnango baani nowi ah ah kamayva oo ka mid ahaa suldaan Alon- Al- Al- hore bal alongiire ah inani mnango maazika horyezire balyezire kutambwani bazire kugowsambwani mnango aho yeire mbwani mazi momto insha allahu tacaala kole kilma yangu nani kowere aho washakara allahu bihusni istimaacikum wallahu yaqulu alxaqa wahuwa yahdi الsabiil wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu ugu dambayn waxaa xafladda soo xiray sheekh axmed abuyunis oo ah waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يقول الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى وقال صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا الله سبحانه وتعالى بمهد اسكله نوكل ميي مكان كان أن أنجوغنه اللهاس noo suurtageliyey imaashadaan imaanay noo suurtageliyey een, socodka aan soo soconay noo suurtageliyey wax badan aan halkan ku sheega karin allahaas baa mahad iskale subxaanahu wa tacaala mahadda alle kadibna waxaan u mahad celinaynaa intii ka soo qayb gashay een, xafladdan noocyadooda kala duwan maqaamkooda kala duwan een, ay ka soo qayb galeen ee ganacsi ku jirto een, culmo ku jirto ee, ay ku jiraan dhaqankii ay ku jiraan ee, bahda iclaamka ay ku jiraan ayagana waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ilaahay subxaanahu wa tacaala ee saantii aad soo qaadeen iyo imaashadii aad imaateen ilaahay miisaanka iyo xasanaadka idin saaro intaan kadib een, ujeedkan iyo kulankan waan halkan loo imaaday oo aad dareemaysaan een, waxaad og tihiin walaayada islaamiga ee jubbada hoose oo waddadii ka soo bixi jirtay xamar isku xiri jirtay kismaayo waddadii dheerayday ee waxay ka go'on tahay buundada ee degmada kamsuum ayaa ka go'on tahay saaad wada og tihiin halkaas baa ka go'day muddo dheerna way go'on tahay een, intaas markaan waxaa waddo noqotay la maraayay een, kamsuuma ka soo ballaago hoos qeybtan haddaan joogno ee, la maro jamaama la maraayay waxaa laga dhacay khaamkhaam halkaas baa laga dhacay marka meeshan la maraayay waxay isku xidhaysaa kismaayo ilaa xamar ayaa isku xidhaysaa Een, meelo fara badan waa looga imaanayaa beeraleydan halkan joogto oo kala duwana waddada ay wax marsanayaan waa waddadan waxaad dareemaysaan waddadan markaan wadda haddii roob yar imaado meel la maraayo ma waa go'aysaa Een, haddii hagaay imaato waa- waa go'aysaa waxaa marka aada looga rafaadsanaayay maritaanka waddada ayaa lagu rafaadsanaayay baabuuryadan waa ku baaba'sanayday dadka ee, tuulooyinka joogo inay isku gudbaana dhibaato badan baa ku hayday waad dareemaysaan ee, waxaa laga sheekaynayay dhibka iyo waxa halkan laga maraayay Een, intaan markaan walaayada waxaa la fakarsanayday oo ku mashquulsanayday muruna ku haysay waddadan si loo hagaajin lahaa waddadan si loo toosi lahaa waddadan si ee, loo een, manfacan lahaa ee ummaddan u manaafacan lahaayeen waddadan waxaa ku yaala buundooyin fara badan ama fara fara badan oo maraayo farta maanta aan taagnahay waa farta lagu magacaabo far uwees far uwees markaan waa far si la sheegay een, ka soo baxdo webiga biyaha webiga ka keento kadibna ku soo celiso Een, webigii lagu magacaabo jiray webi shubeelle ayaa halkan ugu soo dara jiray asal een, markii isku furnayn laakiin hadda dhulka ma soo gaarayo Een, ilaahay waan ka rajeynayna in noo soo gaaro halkan ilaahay nooga soo xiro fajazaakum allahu khayran maanta markan waxaan u taagnahay in aan waddada ka hor buundooyinka la hagaajiyo buundada markaan taagnahay maanta in la dhiso oo maanta aan joogno halkaan afar wees ilaahayna waan ka rajaynaynaa in ilaahay noo fududeeyo ilaahay baa subxaana wa tacaala awoodda iskale kaalmo ilaahay baa weydiisanaya subxaana wa tacaala wamaa tawfiiqii ilaa billaah kaalmo ilaahay baa iskale Een, ummaddana maanta aad dareemaysaan waxaa wax ku qabsan kartaa in ay iskaalmayaan in istacaawunaan in garbaha isqobsadaan ayaa wax lagu qabsan karaa in ilaahay subxaana wa tacaala kaashto ayaa wax lagu qabsan karaa laakiin wax laguma qabsan kara in maanta hay-ade iyo wax lamadda aan garba gashino wax laguma qabsan karo waxaa leenahay markan walaalayaal een, maanta buundadii bidaayadeeda iyo bilaawgeeda aan joogno waa noo ballaaban tahay waad dareemaysaan baabuurta iyo hooshi waad u jeedaan waa socotaa shaqadii maanta waa ballaabatay way ka dambeeyana ilaahay anoo fududay baan leenahay waxaa markan dardaarmayaa guud ahaan in liiskaalmaysto in liiskaalmaysto garbaha liis qabsado waxaa waxa lagu qabsan karaa iskaalmaysi waa lagu qabsan karaa tacaawun baa waxa lagu qabsan karaa wa tacaawanu cala albiri waataqwa haddii liis tacaawano liis kaalmaysto intaan iyo in ka badan ayaa samaysan karnaa ilaahayna aan kaalmaysano subxaana wa tacaala marka waxaan leeyahay qodobka koowaad walaalayaal aan iskaalmaysano waxana aan qabsano dadkaan shaqada haayo maanta howshan wado oo noo taagan oo shaqada caamka noo qabanayo in garba loo noqdo in la kaalmayo in maanta baahayaadkooda waxay u baahan yihiin la garab istaago oo lala socdo oo shaqada lala qabdo oo lala taaganaado shaqo haddii laisla qabto ilaahay waa barakayna subxaana wa tacaala haddii laakiin gees laiska istaagmay baa laga yaabaa in een, waxba kala daadshiyo kala soconaashihi wax nooga imaadaan marka in isku duubanaado waxaa leena markan guud ahaan ee, salaadiinta iyo een, ragga halkan jooga walaadii guud ahaan in shaqadan aada looga warqabo si noogu sugnaato ilahay subxana wataala weydiisanaynaa ayagana waa hadleenaya walaalayaal shaqada maanta aad haysaan oo aad qabanaysaan waxaa laydinka rabaa inaad itaqaanisaan itaqaanisaan oo la sugo waxa aan sugnayn ama meesha aan laga samaynin ayadana waa idin dardaaramaynaa fajazaakum allahu khayran waaxsan allahu ilaykum wabaaraka allahu fiikum shaqadii maanta waa noo ballaaban tahay ilaahayna aakhirkeeda iyo bidaayadeeda iyo dhammaystirkeedana ilaahay ha noo fududeeyo ilahay baa weydiisanaya subxaana wa tacaala wasala allahuma wasalam calaa nabiyina muxamadin wacalaa aalihi wasaabihi wasalam guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhagaysateen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe waxaannu idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu